wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada koonfur galbeed soomaaliya axmed xasan fiqi ayaa agab xafiiseed kala wareegay hay-adda ilo agabkan ayaa ka kooban kombiyuutaro iyo agab kale madaxa hay-adda ilo ee koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi cali kaynaan ayaa ka waramaya agabkan hay-adda aalo ee koonfur galbeed waxaa farxad weyn noo ah maanta in wasaaraddii shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee koonfur galbeed aan soo gaarsiinay qalab kombiyuutarro ah oo loogu talagalay shaqaalaha lala shaqayn doona haddii la yidhaahdo qaybta badqabka iyo fayadhowrka shaqaalaha inay maaragtay ku howlgalaan haddii la yidhaahdo farxad weyn ay tahay inaan wasiirka maanta sarmaan la socod galo wareejinta qalabkan iyada ah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay noqon doonto wax wasaaraddana maaragta wax loogu qabto shaqadii bulshada loo hayana iyada naftirkeeda wax loogu qabto haddii la yidhaahdo wasiir anigu hadal badan ma qabo wareejintaas hadal waxaan kuu sameeyo aad baad mahadsan tahay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada koonfur galbeed soomaaliya axmed xasan fiqi ayaa hay-adda ilo uga mahad celiyay agabkan بسم الله الرحمن الرحيم أنا معناها أنا wax kalo ii banaan ma jirto waxa ii banaan waxay tahay inaan u mahad celiyo hay-adda ILO oo ah hay-adda shaqaalaha adduunka wakiilkeeda degmada baydhabo master kaynaan runtii oo wasaaradda micnaha wax badan ay iska kaashadaan maadaama aan wadanahay magacii shaqaalaha dadaal badan iyo waxyaalo badan oo aan hadda sharixi karin ay wasaaradda iyo ilo wada qabtaan maantana waxaan aad ugu mahad celinayaa hay-adda iyo madaxeeda kaynaanba qalabka kombiyuutarada ahayna soo gaarsiiyeen insha allahu anagana waxaan ballan qaadaynaa in siday ugu talagaleen iyo meelahay ugu talagaleen inaan micnaha gaarsiino qalabkan xafiisyadii loogu talagalay aanan ilaalino xafidaadna xafidaad fiicanna ay helaan insha allahu kariim si micnaha loogu dhiirrado in qalab badan wasaaradda lagu aamini karo insha allahu kaalmadana waxaan rajeynaa inaysa intaan ku ekaanin waxaan ka codsanaa inaad maaragtay baahiyada badan ee wasaaraddu ay qabto maanta aragtay inaan micnaha ducaas oo dhamaystiri doonto markaa sidaa darteed aadaad u mahadsan tahay qeyraan isku weynaa insha allahu si kastaba agabkan ayaa waxaa loogu adeegi doonaa wasaaradda oo qabtay baahiyo dhinaca agab xafiiseedka ah